asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu sheekooyinka cajiibkaa ku soo aruurino sheekooyinkaasoo kala duwan oo qaar casri yahay oo qaar maaragtay uu yahay kuwa aan daxalaysanin qaarna yahay kuwa aan duugoobin qaarna yahay kuwa aan daboolmin qaarna uu yahay kuwo subax walba oo daalacan aho sida qorraxdoo kaleento u ifahaya ama u soo baxahaya ama maalin walba isticmaalkeeda iyo adeegsigeedu uu yahay mid imaan karaa ama aan laga maarmino la arki karo oo bulshada raad ku dhexle waa sheekooyinka bulshooyinka raadka ku dhexle sheekooyinka waxaa jira qaar bulshooyinka raad dheer ku dhexle iyo qaar raad gaaban ku dhexle tusaale maamaayaa geela ka sheekeeya oo kaleento hadda markaad magaalo joogto waxaa laga yaabaa inaadan aad u maqal laakiin magaalada adoo jooga waxaa laga yaabaa inaad maqasho mid digaag u mahmaahaya iyo mid dameer u mahmaahaya mid gaadhi u mahmaahaya mid dukaan u mahmaahaya waxyaalaha inaad maqasho waa macquul laakiin mid adhi ooman u mahmaahaya mid geel arooray u mahmaahaya mid xeraguul ka mahmaahaya mid oomana ka mahmaahaya mid maaragtay jiilaal ka mahmaahaya saaad u aragto way adag tahay sababtoo de qof qof waa gooni laakiin sida guud iyo dadka mujtamaca ee magaalada jooga ayaa laga hadlayaa habnololeedkooda ayaa ka duwanba habnololeedka kuwaas baadiyaha ka hadlaya ama kuwaas ama kuwaas hadda aan ka hadlayna an leenahay kuwaas kuwa u mahmaaha inaad aragto way adag tahay habnololeedka ayaa ka duwan taanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa xagga filitaanka waxyaalaha aad filanayso haddaad ganacsado tahay oo aad filanayso in suuq madoobaad soo socda iyo badxidan dee waad ka tashanaysaayo waa xisaabtaad ku darsanaysaa haddii aad aad tahay nin adhiga ka ganacsada oo aad ogtahay inay ciidi soo dhowdo weliba ciid carafo de waad ku xisaabtamaysaa adhiga aad keenaysa iyo ujeedooyinka aad ka leedahay sidoo kaleento kolba wixii aad gacanta ku haysa iyo waxa ku soo aadan ama cimiladu si kuwa dharka gada way yaqaanaan xilliyada dharku gadmo way garanhayaan saasoo kaleento xubintan maanta waxay ka sheekaynaysaa ilaahu maad dagaal fishid ilaahu nabar kugu dhacmaad fishid saasay ku leedahay waxay ku leedahay xubintani waxaa la yidhi nabar aad filaysay kuma nuguleeyo u fiirsayah nabar aad filaysay kuma nuguleeyo mahmaa kale maxay ahayd ninna qoriguu jebiyey qajaftiisa kama naxo waa waxaad ku talagashay soo maogid qoriga adigu aad jebisay dhash tida ku istaagtay adaa jebiyey oo kaga shanqariyey marka qajaftiisa kama naxaysid sidoo kale inta maxay dheheen waxay dhaheen nabar aad filaysay kuma nuguleeyo sababta maxay tahay waxa weeye dee waabaad ku talagashayba sababtoo ah hadda waxaa laga yaha inaad aragto ururo dagaalama oo intay dagaal bilaabaan iyagoo tabar yar wadamo aan u naxayninoo cadow oo shisheeyo oo ka xoog badan oo aan diin iyo iimaan midna lahayn intay la diriraan oo aad iyo aad dhibaato badan loogu geysto haddana weli sidoodii u soo taaganoo gobonnimo diidayba igaga soo hodhay taaganoo warankoodii iyo gaashaankii sidii u wato weli sii dagaalamaya inaad aragto ayaa macquula wayna jirtaayo maanta dunida waa ay ka jirtaa oo urura waxaa jira dowlada waaweyn shafka dhulka inay ugu dhuftaan raba weliba si kalsoonin dagaalkana iyagu bilaabay maxaa sababay dee way ku talagaleen oo nabar aad filaysay kuma nuguleeyey ku taagan yihiin nabar aad filaysay kuma nuguleeyo waxba kaamid bedelahayo marba haddii aad filaysay nabarka waad ku talagashay dagaalkaas iyo iyo halaagiisi iyo wixii ka dhaca go'aan aad qaadatay ayuu ahaa weeye ujeeddadu mahmaada maantaan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi dululaatii dad hamoodin dululaatii dad hamoodin